la soco barnaamijka wareegga wararka oo ku dhagayso xog xaqiiqa iyo waraysiyo xiise leh wuxuu yidhi waa la yidhi iyo way ahayd adoon ku wareerin dhegta ku hay wareegga wararka dalsan si aad u hesho xog la hubiyey waraysiyo la soo xulay iyo warbixinno xasaasi ah dhegayso barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac sagaalka iyo barka habeennimo habeen waliba marka laga reebo habeennimada jimcaha la wadaag wakhtigaaga oo wehelkaaga ka dhigo wareegga wararka dalsan si aad u hesho macluumaad ku xiise geliya
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kastaad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ku beegan tahay labylabaatanka bisha nofembar qodobada caawa barnaamijka wareegga wararka aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waddanka ingiriiska ku sugan ayaa waxa uu sheegay ama ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee la doonayo in dalka looga saaro iyo horumarka laga sameeyey iyo qorshaha soomaali nabad ah barnaamijkan kusoo gudbin doonnaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kala caawa barnaamijka wareegga wararka aad ku dhegaysan doontaan haddii rabbi karaani noqdo waxaa ka mid noqon doonaa culimaa udiin soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin sheekh maxamuud oo cabdulla cariif iyo sheekh abuukar xasan maalin oo maanta masjid ku yaala suuqa bakaaraha uga qayb galay qatimka tafsiirka qur-aanka kariimka qolka ee b barnaamijkan kusoo gudbin doonaa tafsiirkaasi mas-uulka akhshiiqa akhrinayey iyo culimmadii halkaasi khudbadaha ka jeedisay qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dowladda shiinaha oo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ku wareejisay gargaar loogu talagalay dadkii ay saameeyeen rababkii ka da-ay gobollada dalka ee fatahaadugu saameeyeen barnaamijkan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabinii diyaarin waan uga cabsanaa julo shaakir cabdiwahaabi doqadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale wareega wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta cilmi baarista amniga ruisi ee magaalada london waxa uu kaga qayb galay kulan uu uga hadlay duulaanka dowladda soomaaliya ee dhanka ah al-shabaab iyo aragtidiisa fog ee ku aadan mustaqbalka soomaaliya madaxweynaha ayaa faahfaahiyey marxaladaha uu soo maray dagaalka dalka looga xoreynayo al-shabaab iyo caqabadaha iyo horumarka laga sameeyey isagoo tilmaamay in markii ugu horreysay dowladdu ay dejisay siyaasad cad oo lagula dirirayo al-shabaab taas oo ay saldhigu tahay in la qaado dagaal saddex jiya ah dagaalada ayaa kala ah dagaal militari dagaal dhaqaale iyo dagaal fikir oo lagu baabi'inayo fikirka guracan ee al-shabaab madaxweynaha oo dul maray horumarka laga sameeyey howlgallada dalka looga sifeynayo al-shabaab ayaa tilmaamay in in ka badan siddeetan deegaan oo al-shabaab dadku ku dhibaataynaysay ay maanta xor yihiin dowladda federaalk soomaaliyana ay gaarsiisay adeegyada asaasiga ah sida waxbarasho bilaasha caafimaad iyo biyoba madaxweynuhu wuxuu si qoto dheer u dul istaagay ahmiyadda dhaqaale iyo horumar ay dalku oan u leeyihiin deegaanada laga xoreeyay al-shabaab oo uu tilmaamay inay yihiin dhulka ku habboon tacbashada iyo kor u qaadidda wax soo saarka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka hadlay qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee la wareegidda mas-uuliyadda amniga dalka iyo labixitaanka ciidamada admis ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdu ay dadaal xooggan gelisay dib u dhiska ciidamada qaranka ayna ka go'an tahay in wakhtiga kooban ee dalka looga sifeeyo al-shabaab madaxweynaha sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada admis dalka ay ka baxayaan dabayaaqada sanadka saaxiibada caalamiga ah ee taageera dib u dhiska iyo horumarka soomaaliya ayuu madaxweynuhu u soo jeediyey inay laba jibbaaraan dadaalkooda garab istaagga soomaaliya wakhtigan muhiimka ah si guulo macno leh looga xaqiijiyo dadaalada socda ee dibuxoreynta dibudhiska iyo horumarinta isugu jira shacabka soomaaliyeed ayuu ku ammaanay madaxweynuhu doorkooda halganka dib u xoreynta isagoona xusay inay asaasi u yihiin guulaha muuqda ee qaranka ka soo hoyeen dib u xoreynta dalka ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
barnaamijka wareegga wararka ayaad dhegeysanaysaana qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kugu guda jirnaa markan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed lacag gaaraysa boqol iyo afartan kun oo doolarka maraykanka ah ayay maanta kala wareegtay safaaradda shiinaha ee soomaaliya lacagtan waxaa loogu talagalay in lagu fangareeyo laguna taageero dadka ay saameeyeen rababkii ka da-ay guud ahaan dalka gaar ahaan fatahaadaha elniino kuwaas oo barakiciyey guryo fara badan shacabay deganaayeen iyo meelo kale dowladda shiinaha ayaana lacagtan ugu tala gashay safaaradda shiinaha ee muqdisho bixisay safaaradda shiinaha ee muqdisho safiirkeeda feshan jaw ayaana goobta ka hadlay isagoo sheegay in lacagtan ay tahay mid loogu talagalay dadka dhibaatooyinka kala duwan ay ka gaareen fatahaadaha roobabka guud ahaanba
In summer this year, and hundreds of lives and thousands of homes were destroyed. So we feel as the Somalis do. And we believe that although our capacity may never be enough, but we will do what we can to help and support the Somali efforts to help and save the Somali people. That's why today I'm very happy to join Commissioner Mualim and our distinguished colleague from the Foreign Ministry that China has decided to provide 15 million RMB yuan of emergency food aid for Somalia in disaster relief for this flood and also other disasters. And at the same time, we also know the urgency of the matter, and we have decided to provide an additional 1 million RMB yuan of cash support for Somali's efforts in disaster relief. And that's why I think it's very important that not only the Somalis, but also the Chinese and all other international partners will join hands together to help and support the Somali efforts to fight the disaster and help save and help recover the people's livelihoods. Thank you.
Yeah, we have uh, one other question that, uh, as you have been mentioning, China has uh, the experience to manage disaster management because they suffered a lot of flooding, sometimes earthquakes. So, are there technical support that you are providing to Somalis, in, maybe in future, mm-hmm. to manage disaster management?
As a matter of fact, that uh, we also attach a lot of importance to capacity building in Somalia. And over the years, we have provided full government scholarships to Somali students, and we also provided training opportunities for Somali officials from various ministries to be trained in China to share experience in a wide range of areas, including how to better deal with disasters. And as we speak, the two countries are also preparing for even more events and opportunities to better share experience and learn each other's lessons to better cope with the disasters of the nature and help our waad mahadsan tahay awalan fursadda waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ambasadorka iyo dowladda shiinaha oo runtii halkan if- een, madashan aan u joogno inoogu deeqay oo si degdega uga soo ee, ee, a- qayb qaatay a- xaaladda in ka soo cusboonaatay dalka oo runtii u baahan xaalad in ilgaara lagu hayo Een, wasaaradda arrimaha dibadda waxay si dhow ula shaqaynaysay sodma si bal xaaladan een, lo- looga hortago oo ama xal loogu helo waan mar walba waxaan u mahad celinaynaa garab istaagga iyo iyo ay soo muujiyeen intaa haddaan ka gudbo dowladda shiinaha waxaanu leenahay taariikh soo jireen oo la xiriira xiriirka labada dal Een, waanaad ka dareemaysayo marka wax dhacaanba oo meeshaynu u cararno marka horeysa oo aynu xaaladaha degdega ay- aynu laa hadda shir baanu halkan ku nahay anigii guddoomiyaha iyo ambaashadoorku waxaanu ka hadlaynay mar walba waxaan soo noqnoqonay ma hayseyn uga wada shaqayn doonaa wax waara ay ka mid yihiin in bariijo la helo ay ka mid yihiin in waddooyin la helo Ee, dowladda jiniska waxay mar walba muujinayaan oo diyaari noola yihiin in aynu ka faa'iidaysano oo aynu fursadda ay nagu garab siiyaan waa jiraan challenges ama xaalado gaar oo amniyo inaga dhinkeena laakiin waxaan door muuqda aan rabnaa inaan ka qaadano waxaan sidii loo gaadhsiin lahaa xaalad waarta taas oo dowladda shiinuhu ay mar walba ku baaqayeen inay nagala shaqeeyaan Ee, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sodma oo runtii ee, aan mashquul ama aan aan aan aan aan aan ahmiyad gaara siinin xaaladda hadda taagan oo uu aad ugu ugala hadlay sidii aynu wax waara aynu aynu aynu ugu gudbi lahayn oo aynu ugala shaqayn lahayn uga faa'iidaysanayn ambaashadorku wuxuu noo sheegay inay khibrad iyo iyo ay u leeyihiin arrintaas marka taas waxay keentay marka inaanu kala hadalno wax waara oo dadkeenna aananaa noqon intaan maanta ka dhaqaaqno beri halkay ku soo laaban marka taas waa mid aanu aanu aanu diyaarunahay inaan kala shaqayno aan si dhow iyo si dheerba aan ugala shaqayn doono aan ka wada hadalnay shaqadaas sidii ay wax uga bilaabmi lahaayeen inaynu u bilowno wixii dhankeena soo jira ee- ee- ee mas-uuliyad It's a good question, and uh, if I uh, get back to, we do have outstanding his- historic bilateral historic in Chinese government. Not only now, but if you look at the history between Somalia and China, you will you will see what they have done, as you mentioned, the Tiara and, and, and, and some other projects after that we see what they have done in the history we always not only this meeting any meeting we had the ambassador or the chinese government would request it to cooperate within the infra- infrastructure side and it is really important for us we agreed a lot of things to work together but the security challenge always mm, uh, remain so but uh, despite uh, in, in the security uh, in- uh, challenge we agreed to work together and at the moment this situation uh, teaches us we need to get a, f- a full infrastructure or, and or to recover kole gudoomiyaha ku dheeraaday arrintaas een, ku laaban maayo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sodna waxay leeyihin xiriir joogto ah waxay u u qorshaysan yihiin inay sidii looga qayb qaadan lahaa arrinta loona gaari lahaa saaxiibadeena caalamka sidii aynu wax uga heli lahayn si xaaladaas looga so een, xaaladda wada shaqayneed ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo sodna waa mid aada u dhow waxaanan diyaar u nahay wax kasta oo oo- oo- oo arrinta xaaladda degdega loo aadi karo inaanu kala shaqayno qorshayaasha qorshaysan waxaa ka mid a inaanu inaanu ka wada shaqayno meel allaale meesha aynu- aynu ka helayno caawimaad la xidhiidha sida arrintaas oo loo qaban keliya ma ahan in- in- in- inaynu ka helno cunto iyo waxaas laakiin xataa haddaynu ka helayno maxaa la yidhahdaa een- een- een, dad khuburo ah oo intay meesha yimaadaan warbixinno ka sameeya taa laftarkeeda qorshaha inoogu jirta inaan ka wada shaqeyno marka waa xiriirka sodma iyo wasaaradda arrimaha dibadda waa mid joogta
mahad celinayaa safiirka walaalkay oo dhinacayga taagan oo eh, china waxaan u mahad celinayaa d g-ga wasaaradda arrimaha dibadda Een, waxaan aada iyo aada runtii een, een, kaaga warbixinta aan ka hayno waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeyday oon oon runtii wajahayno Een, dadka runtii ku saamoobay waa hal milyan ilaa hal milyan ilaa laba boqol hal milyan afar boqol ay hadda sii gaarayaan dadka ay ku barakacay waa toddoba boqol dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa konton shan qofood gaarayso xaaladda na haysata waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadkii si loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban dooman ayaan runtii u rarnay ilaa iyo siddeed iyo labaatan doomado doomood ayaan kala geynay laakiin weli kuma filna waxaad ogtahay inay beriijyadii naga dumeen oo magaalada baardheere mataqaana bridjkii lasoo gudbaya uu dumay magaalada buurdhuba uu dumay marka culeys badan oo runtii aan anagu qaadi weyna ee aan heso taasay runtii walaalahayna maanta nagu soo gurmadeen kaalin weynay ka qaadan kartaa dowladda china runtii waa ku mahadsan tahay waa dowladdii ugu horeysay oo si rasmi ah runtii noola soo xiriirtay maantana lacag kaasha runtii halkaa noogu keentay si howlahaas wax looga qabto dabcan alaabo kalena soo wado oan ka rajeynayno inay kolley soo gaaraan dabcan waxyaabaha karantodoon ka sugayna waxaa kamid a inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay waxyaabaha karantadoon runtii aada uga hadalna waxaa ka mid a in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxaay si loo heli lahaa biyahan hadda marna na dilaayo marna naga maqan meelihii biyo xireenadii iyo wixii sida loogu samayn lahaa marka kaalmaday hadda noo keenana aaday noo anfacaysaa kaalmada soo socoto oo aan dabcan ka sugaynana runtii aada iyo aadaan uga mahadcelinaynaa runtii waxyaabaha aan runtii aan kala fadhiisanay horta dowladda jaynaha waa dowladaha dowladda labaad ee adduunka haddanaba u socota dowladdu kabaad inay noqoto marka waxyaabaha ay aada nooga caawin karto waxaa ka mid a waxyaabahaas disaasaradaas iyay ku dhacaan runta waa ka xunnahay waa hadda uu sheegayay dhibkan oo kale iyagaa soo maraan marka inay naga caawiyaan oo webiyada ay naga caawiyaan oo biyo xiriinada ay naga caawiyaan oo beriijyada ay naga caawiyaan waxyaabaha runtii aada uga hadalna maanta ay kamid aheeday dabcan safiirku wuxuu ula laabanayaa wax kastoon anaga u gudbinaahay dowladdiisii ayuu ula laabanayaa qorshaha waa noogu jirtaa dabcan dalkeena amni daraa ka jirto oo meel kastoo rabta inaad wax ka qabato nimankii inkaarta qabay oo shabaabka iyo meel kasta dhibaato ku hayo laakiin waxaan rajaynaynaa meelaha amnigana inaan ka shaqayno meelaha kalantoodna kuley ciidamada xoogu shaqo ay wadaan ayaan og
barnaamijka wareega wararka ayaad la socotaan raadiyaha dalsane muqdisho idinkaga imaanaya maanta muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo khatimayay tafsiirka qur-aanka kariimka qoolka eebe waxaana tafsiirkaasi qatinkiisa ka qayb galay mashaaqiiq ay ka mid yihiin shiin maxamuud oo cabdulla ariif isha abuukar xasan maalin xeer ganacsato iyo marti sharaaf kale masjid ku yaala suuqa bakaaraha oo lagu magacaabo masjidka daawada ayuu ka dhacay sheekh axmed nuur cabdi jimcaale oo qur-aankan akhrinayay in ka badan sanad tafsiirkiisa ayaana goobtaasi isagu xafladaasi soo maamuusay ama soo agaasimay guud ahaanba culamada halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh maxamuud cabdulla cariif sheekh abuukar xasan maalin iyo sheekha qur-aanka tafsiirka akhrinayay muddada intaasi ah ee sheekh axmed nuur cabdijimcaale ugu horreyn waxaa hadalka qaadan doona sheekh maxamuud oo cabdulla cariif waxaana ku xigsan doona sheekh abuukar iyo sheekh axmed nuur
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون صدق الله العظيم الحمد لله حمدا لا غايه له ولا بدايه له ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle maanta na soo waafajiyey wax loo soo xaadiro ama la khatimo ama maaragtay a mujtamaca uu isugu yimaado uu weyneeyo wixii ugu sarreeyey oo ah kalaamullaahi alqadiim khaasatan bitafsiirihi kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qadiimka ahaay oo maanta alxamdu lilaahi ee la khatimay ina laga soo bilaabay suuratu alfaatixa ilaa suuratu birabbinaas la keenay intaas oo masaafo aada i aada u fog ay ku jirto marka ugu horeysa ilaahay yaan ku mahadinaynaa qabla intaanan kelimadaas anan gelin ee ilaahay aa mahadle annaga si khaasa farxad waxaa noogu sii ah inaan nimiday maanta masjidkeenni aan maaragtayaa wax badan oo maaragtayaa culumteenna ka mida annagu hadda culum badan ma naqaano laakiin aan maaragtay asaas noogugu ahay dad badan oo saalixiina oo ahlulcilmiya na aynu ku soo gaarnay meeshaan waxna ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay raxmadiisa ay ku tageen oo aan rajayhayna ilaahay inuu geeyo daarul abraar firdowsa ilaahay uu geeyo qofkii masjidka laga wado isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa fidinaaya oo u taagan waxaa maaragtay raxmada ilaahay iyo fadliga alleh markii la fiirsho ee saamaxaadda ilaahay waxay keenaysaa haddii meeshaan laga wado in la geyhayo daarulfirdowsa la geynaayo alxamdu lilaahi saasaan u rajayeynaa waad ogtihiin masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada tan ilaahay ou keenay kuwa ugu magaca weyn oo maaragtay xarameynka iyo baytulmaqdes mar walba waxay xasuustoodu ay taallaa intii askuntay oo joogi jirtay ayaa waxna ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankooba ku sheegay sida rusushii ilaahay iyo ambiyadii joogi jirtay mar walba waa lagu xusaa masjidkan hadda aynu joogno alxamdu lilaahi sheekheeni sheekh muuse oo isaguna maaragtay aada iyo aada wax ugaga og waxuu xusay dad badan oo joogi jiray masjidka masjidkan sidiisaba hadda markii dacwadana loo kugu yeeraayey waxaana la dhahay masjidka daawadaana la yidhi laakiin annagu masjidka daawada uma naqaano waxaan u naqaanaa marka magacaan kusoo gaarna waxuu ahay masjidka bakaaraha ayaa la dhihi jiray siyeetameeyada iyo wax kasii horreeyey calaashaa meeshaan daawo laguma gedi jirin waagaas masjidka bakaaraha markii la yidhaha suuqa u dhow ama suuqa ku magacaabana isaga ayuu ahay masjidkan alxamdu lilaahi iyo kitaabaan ku akhrisanay oo bacdi umahaadka ka mida iyo kitaabkan maaragtay weyn oo isagana sheekh cali mansuur uu iska leeyaho taajuljaamic alusuul la yidhaahdo iyo masaajidkan ayaa maaragtay aan koo xer ahayn joogi jirna marna xeraan ku ahaynay marna alxamdu lilaahi waxaan annaga isku zamin ahaynay alxamdu lilaahi sheekhayni jaliilka ahay oo marxuum asheekh axmed mucallim xasan oo indhagiir loo yaqaano
tafsiirka asagaa akri jiray axaadiisana asagaa akri jiray ilaahay mahaddiisa waktigiisa masjidkan marmar ayuu safar aadi jiray markaasuu iiga tegi jiray markaasaan maaragtay ahaan waa laga yaabaa dadki in dad maanta jooga inay joogaan markaasaan waxaa maaragtay khudbadaan akri jiray khadiibna ma ahayn anigu laakiin waxa waaye maadaama shiikhu uu igaga tegaayo aan maaragtay aan kusii simi jiray marka masjidku waa masjid maaragtay heerar soo mareen dhismahaanu heeraray soo mareen alxamdu lilaahi horta waa ku faraxsannahay aada iyo aad aan ugu faraxsannahay uu noo soo jiidanayaa si gaara maxaa yeela imaamunaa ashaafici aa moogtahay isagoo masar joogo aa waxaa la xasuusiyey meesha oo ku dhashay meesha hadda qazo oo dhibaatadaanu ay ka taagan tahay ayaa sheekhu ku dhashay marka waa la xasuusiyey markaasi shawq ayuu qaaday markaasi waa u hiloobay meeshuu joogi jiray marka masjidku waa meel shawq loo qaado oo intii joogi jirtayoo xerta aan wada ahaynay waxaa laga yaabaa waxaa jooga maanta oo naga sii weyn walaalkeena macalin maxamuud mu-adinka oo qadiimka ah oo hadda nool maanta alxamdulilaahi weliba asagu wuxuu joogi jiray dad hore cid kastoo lasoo samintama maantana alxamdulilaahi ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu maaragtay ah dadki kale meeshay maaragtay ilaahay geeyou tegi doonaa insha allahu maanta farxad weyn oo gaarhay noo tahay sheekheynaan yarka ahoo dhallinyaradan waalidka u nahay sheekh axmed nuur waxa weeye asagu masaajidkoo sidaana hou yimiday marka taariikhdiisa xataa war saasa inuu dadka warsado waaweyn wax kama yaqaan iyaga mooye ilaahay subxaanahu watacaala wax walba ayuu rabbi u yahay wax walba ayuu ilaahay rabbi u yahay subxaanahu watacaala alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin waata suurat lfaatixa ugu jirto waa caalamka dhan ilaahay rabbi u yahay laakiin idaafadana waxay tahay idaafatu atashriif meliki nnaasi dadka boqorkoodii ah dadka boqorkoodii ah ayaa mugan gala ilaahi subxaana watacaala magacyadiisa iyo sifaadkiisa waxaa ku soo arooray saddex erey oo macno ahaan isku dhogow ereyga melik iyo maalik iyo meliik waa saddex erey oo ku soo arooray magacyada iyo sifaadka ilaahi subxaana watacaala macnahooduna way isku dhogow yihiin qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa allahuma maalika almulk ereyga maalik ilaahay waa lagu sifeeyaa subxaana wa tacaala mulkiga allihii iska lahaa marka ereyga maalig waxaa lagala jeedaa koonkan iyo caalamkan oo dhan allihii iska lahaa khalqan wa cabiidan wa tasarufan abuuristooda uu leeyahay maamulkooda uu leeyahay addoomay u wada yihiin caalamka oo dhan iyo makhluuqaadka oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahay maalig waa yihi waxaa kaloo ilaahay ugu tilmaamo lagu sifeeyaa melik marka meliki naas marka la leeyahay yacni dadka boqorkoodii ahaa dadka boqorkoodii waxaa lagala jeedaa huwa aladii yaxkum wayatasarafu fii khalqihi kayfa yashaa maadaama boqorkii ilaahay uu yahay subxaanahu watacaala suu doono adoomadiisa ugu tasarufi karaa maxaa yeelay waad ogtihiin boqorka qofka mandiqada meel boqorka ah oo makhluuq daciif ah oo la yidhaaho madaxweyne ama waa boqor yacni isagaa xukunka xaggiisa ka imanaya waa addoon makhluuqa isagu ah maxaad u malaynaya ilaahay subxaana wa tacaala oo melikulmuluuk rabbulcaalamiin isagu ah marka dadka ayuu ilaahay melik u yahay waxaa lagala jeedaa yatasaraf fiihim kayfa yashaa suu doono ilaahay ugu tasarrufi yaxkumu maa yashaa wuxuu doono ilaahay xukumahayo subxaana wa tacaala amarka iyo nahyiga iyo xukunka ilaahay isagaa iskale subxaana wa tacaala waxaa kaloo soo arooray ereyga meliik ereyga marka meliik waa mubaalaqa ku jirta fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir cinda meliik muqtadir ereyga meliik macnihiisa waxaa weeye allihii aad mulkigiisa ugu sahreeyey maxaa yeelay culimadu waxay yidhaahaan luqawiyiinta ziyaadat lmaqnaa tadullu calaa ziyaadat lmacnaa erey walba ereyga uu ka xuruf badan yahay uu ka macno badan yahay marka melig iyo maalig waxaa kasii xeel dheer fii maqcadi sidqin cinda maliikin maliik allihii mulkinta badnaaday waa maalig oo yani lagu sii xeel dheeraaday iyo la yeelan jiray ilaahi nnaasi dadka ilaahoodii ah ilaah bimacna almacbuud يعني الله العابد سبحانه وتعالى ومخلوقاتك إذا تذكر إله سبحانه وتعالى إله وليه الله سأيان مجنجرة محان كم مجنجر إله من شر الوسواس من شر الوسواس وسواس كأرجرة ومصدر لكن حلقة كذا بمعنى اسم الفاعل من شر الوسواس أي الموسوس متك الشيطان كوسواسية shartiisa ilaahay ka magan garaa shaydaanka waswaasiya shartiisa ayaa ilaahay ka magan garaa oo waswaaskana waxa weeye wuxuu ka yimid waswasa waswasa ayuu ka yimid waswaasan marka inta badan mudaacafkaas oo faclala mastarkiisa fadiisa waa la hoos dhigaa sida zalzala zilzaalan waswas waswaasan laakiin ereygan oo kale kordhig uu ku yimid waswaas kordhig ayuu ku yimid لكن waxaa lagala jeeda hadda ismu faacil min shari lwaswaasi shaydaanka wax waswaasiya shartiisa ayaan ilaahay ka magan galaa marka waxyaalaha ilaahay laga magan galayo waxaa ugu horeeya shaydaanka maxaa yeelay shaydaanka qofku hadduu gacanta u galo oo talada shaydaanka qofku uu qaato yaksar fi dunya walaakhira adduunyadana waa khasaara aakhirana waa khasaara mar haddii shaydaanka waswaaskiisa aada aqbasho وسواسك وحال الصوت الخفي الصوت الخفي وعد قرصون لقوه ليس المغل كريم وشيطان قلبي وكاغي شيء وحو قلبي وكاغي وسواسنا هي وعن عض أهي لأن الشيطان لا يأخذ بيدك ولا يجرك إلى المعصية الشيطان قلتك عنك وقفته معصية ذنبي قصك ولا هي كوتشي المعصية لكن حسنا كذا هل كانوا كافي سابقا ما أنت قلبي وسوخالك على الله qalbigu maantana wuxuu kaaga sheegayaa macsiyadan inay fiican tahay macsiyadan berri inaad ka toobad keeni karto macsiyadan inay maaragtaa horumar ay tahay inay hirdagaalnimadu sidan ay ku jirto wixii xumaa ayuu shaati qurxoon kugu gelina marka waswaaskiisu aad uu shar badatay wuxuu kuu waswaasinayaa qof inaad disho wuxuu kuu waswaasinayaa wax inaad xato ka bacdi aad dhuman karto ka bacdi aan lagu arki karin ka bacdi maaragtaa dhib uusan dhici karin wax walba oo cuquubada oo macsiyada ka ratibmaya uu ku ilowsiinayo oo kuu marmarxaalinaya maxaa yeele shaytaanka waswaasintiisa iyo hagaardaamintiisa waxaa ka mid ah markuu dembiga kugu ridayo waxan waa cadaab oo waa dembi oo waa ceeb kuguma sawirayo laakiin labis fiican iyo magac fiican oo dembiga uu u gelinayo sida nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam markii geedkii laga xarimay nabiyullaahi aadam shaydaanku uu waswaasinayo wuxuu ku yidhi waswaaskiisii ka mid ahaa shaydaanka hal adulluka calaa shajarati lkhuld wa mulkin laa yabla nabiyullaahi aadam ma ku tusaa geedka waaritaanka geedka boqortooyada ma ku tusaa yacni geedku ma aha geed boqortooyo waa geed xaaraan ah laakiin magacii uu bedelay shaydaanka magacii muxuu bedelay shajaratu mulki uu bedelay shajaratu lkhuld geedkii haddii la dhadhamiyo jannada lagu waarayo geedkii qofkii dhadhamiya mulki uu gaarayo marka shaydaanka makaayidiisa ilaahay naga xafiya aada u dhib badan yahay waxa weeye macsiyadiiba kuu qurxinaha min shari lwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisa ayaan ilaahay ka magan galaa waswaaskaas oo alkhannaasi ee libridda badan cinda tacawudi billah marka ilaahay la magan galo waa kaa carara daciif waa ilaahay markuu maqlo magangalkiisa aada u librid baraya oo cararaha waa daciif ina kayda shaytaani kaana daciifa hagardaamada iyo shirqoolka shaydaanku ilaahay wuxuu wax daciifa mu'minku hadduu ilaahay ku xiran yahay ilaahay walba uu magan galayo waa khanaaska halkan waa librahay waa cararahay walidaalika waxaa ku yimid xadiis imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinayay نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت بسم الله قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإله يتساغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب shaydaanku waa is yareeyaa ilaa tisxiir oo kale uu ka noqonayo nabigeena sala allahu calay wasalam kolka mar baa hadduu ilahi noo gaara acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim hadduu yidhaaho yatasaaqaru shaydaanu xataa yasiira midla dugaan shaydaanku waa daciifa tisxiir oo kale uu noqona laakiin haddaadan suuradahan oo kale aadan magan gelin haddaadan maganta ilaahay mar walbaba saacad walbaba aadan ku jirin meel baylaha uu kugu helayo oo cidla ah marka markaas qoori waa qoori isaga kaa dhigahaya maantaasoo waxaway maanta halisaad ugu jirtaa laakiin markaad karada ilaahay gasho maganta ilaahay aada gasho ilaahay asmaadiisa iyo adkaartiisa aada ka akhrisato wuxuu agtaada ka noqonaa tisxiid wuxuu kuu dhigi karaa sida xadiiska imaam axmed fii musnadi uu ku leeyahay alladii shaydaankaasoo alladii kaasoo oo wax waswaasinaya yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka quluubtooda iyo laanadooda isaga shaqadiisa waxaa weeye qalbigaas inuu wax kaaga sheego bis gacanta kuma qaban karo gacanta kuma qaban karo intuu ku jiido xoog qofka ku dil xoog macsiyada ku gal kuma dhihi karo alladii kaasoo yuwaswisu fii suduuri nnaas dadka laabahooda iyo quluubtooda dhexdooda waswaasanaya halkaasoo maalinta oo dhan waxaa la yidhaha waswaaska shaydaanka alkhaatir shaydaaniya oo wax quluubta kusoo dhacaya oo shaydaanku uu wato marka mar walbaba waa in qofka muuminku uu calaa xadarin min kaydi shaydaanka hagarta shaydaanka mar walbaba ka digtoonaaw qalbiga waxaa kaaga soo dhacaya shareecada lama mid ha iskala boodin wax walboo qalbiga kugu soo dhacaa ilaa qalbiga waxaa saamayn kule sida ilaahay uu sheegayo shaydaanka dee ilaahay kaa badbaadi oo min aljinnati jinniga ah midka dadka quluubtooda waswaasinaya min aljinnati jinniga ah wannaasi dadka ah midka quluubta dadka ka waswaasinaya labay isugu jiraan oo ilaahay tilmaama shaydaanu jinni wa shaydaanu ins labadaba way jiraan shaydaan jinniyaa jira oo midkan la yaqaano macruufka ah oo qalbiga maanta oo dhan macaasi iyo aad ilaahay caasiso kuwa qurxinaya wax qurxoon kaaga dhigay ilaahay la caasiyo shaydaan insina waa jiraan shaydaan insiga waxaa weeye waa qariinu suuq saaxiib xun saaxiib xun weeyo maanta dhan wuxuu doonayaa akhlaaqdaada inuu dilo akhlaaqdaada inuu diluu doonaya wuxuu ku wadahayaa goobaha macsiyada wuxuu kuu jiidahayaa salaada inaad ka tagto wuxuu gacanta kugu dhagahayaa dhiigga muslimiinta inaad daadiso maantoo dhan marka qofkaas waa wakiilkii shaydaanka shaydaanul insiga marka carabkii shaydaanku wuxuu ula hadlahay laakiin waa bini aadam وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهانتي إلهي يكون حسن سبحانه وتعالى أولا وآخرا نبص كل مي في من أفضل البقاع ومساجدها noo dhammaystiray kalaamkiisii kitaabkii qur-aanka kariimka ah oo muddo dheer halkan aynu ku soo gudbinaynay xafladdaanina waxay ahayd weyneyn iyo karaameyn la karaamaynaayo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala tafsiirkan sida laydiin sheegaba waxaan soo bilownay toddobadii bishii lixaad labada kun iyo labaatan iyo kowdii xilligaas oo ku aadaneed labaatan iyo shanta bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo labadii hijrada hal sano suuratul acraaf markaan maraynay ayaa xoogaa xanuunsaday hal sano ayaan kala maqnayn kabacdi suuratul acraaf ilaa suuratul-jinni waa noo socday hal maalin oo mashaayikhda ay meel ii direen oo aan gaaray masjid warsha ku yaala aan culimo u raacay oo mashaaikhdaydu ay waxay iga direen masjidka dhismihiisa aan kasoo qeyb qaadanay maahana inta kale nagama baaqan min suurati alacraaf ilaa suurati aljin waa qur-aanka xooggiisa suuratu qolxii markaan marayna xoogaa xanuun yar ay taabtay laba bilaan kala maqnayn anigoo isle waa iska naf jecelaha waa iska joogjoogtid sheekhaa yidhi cashirka dhammayr sheekhayga sheekh abubakar saasaan ku dhameeyey marka horen bilaabayana anuu iska socda oo sheekha la socda waxaa igu soo dhacday masjidkan aan tafsiir ku akhriyo maadaama masaajidda xaafadaha aan ku akhrin jiray sheekhan kala tashtay u istikhaarey waa fasaxanta uu yidhi saasaan reer bakaar isku soo galnay muddo dheer markaan meelahan soo socdo dadku waxay dhihi jireen eh, tukaan maa suuqa ka furatay saasaa dadka qaar ay moodi jireen laakiin tukaankayga maanta uu miro dhalay intaanu faa'iidaha laga helay waayahan dambe ganacsatadu waxay lahaayeen waa khasaarnay annaga ilaahay ma khasaarin subxaanahu wa tacaala ayagana rabix allaha siiyo rabix adduuniya rabix aakhiro marka waxaan u mahad celinaa ilaahay subxaanahu wa tacaala Eh, waxaana jeclahay maadaama qur-aan kariimku dhammaaday inaan dhowr xadiis haddana bilaabo anoo ka bilaabayo kitaabka arbiciinka ilaa bukhaariga insha allahu tacaala saasaan jeclahay Eh, waqtigana waa laydiin soo sheegi doonaa Eh, marka taasina way jirtaa intaa ka gadal waxaan u mahad celinaa maanta waad u jeediin waxay mareen ulaa'ika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jamacatna yaa jariiru lmajaamicu culimada aan keenay suuqan laguma aqoon inay suuqa yimaadeen oo ay muxaadaraad ka hadlaan laguma aqoon waxay u yimaadeen ixtiraam ayna ixtiraamayaan iyo inaan carruurtoodii nahay iyo inaan dhahno wii- eh, duruustii aada noo soo akhrideen iyo waxyaalihii aada nagu soo tarbiyayseen balsaanay dhasheen nala arka marka culimadu sida ay owlaaddooda ay dhaleen waxay ka jecel yihiin owlaadda ay cilmiga bareen sida ayna noo muujiyaan aynu ku aragnay run ahaantii sheekhayga anisha abubakar waa sidii sheekh maxamed u sheegay waagaan isbaranayna sheekhu waa naga weynaay laakiin hadda asaa naga dhalinya maasha allahu ha la yidhaahdo taasi anoo been moodaaya anagoo isla fadhinaa ninaa noo yimid marka ninkiiyaa hadal badan yidhi markaasaan idhi sheekhayga ka xisho oo hadalkayga daa asuu yidhi ninkaan saaba kaa dhalin yar oo yidhi se wax ku wadaa taas waxay ku tusinee waqtigiisa inuu yahay waqti mubaaraga ilaahayna cumrigiisa ha u barakeeyo caafimaadkiisana allaha badiyo aniga sheekh kale tafsiir kama dhegaysan saa hore idinkuu sheegay ijaazadana asaga aan ku karaameeyey inaan idin jeclay taas tiyaar u tahay haddaana idin jeclayn tafsiirku markuu dhammaado kistii dhalloo helen tajaabka gashtaan dhihi lahaa urursimo allah laakiin intaan waxaan u sameeyey jacayla idiin qabo Eh, waxaan aada ugu mahad celinaa marka mashaaikhdayda isagoo anigii iyo sheekh abubakarba aan hoos tegayno waalid noo yahay dalladaas weyn oo soomaaliyeed fadiilatu sheekh maxamed cabdulla cali oo haddii tafsiir la idlaaqo haddaad suuq joogtid iyo haddaad gaari ku dhex jirtid aada codkiisa sheekha maqlaysid oo ah shaykhu soomaal fi tafsiir Aa, sheekha uu noo yahay murabbigeenna waalidkeenna sheekh wuxuu ii sooga saakan labiyo tobankiinu guri ka soo tegay intaa hadba jagboontii lagu celinaayay hadba meel uu kusoo xayirmaayey wuxuu intaa u yeelaa xeroogaa dhalla oo maaragta tafsiirka dhameeyey jacayl u qabo u yeelaa ilaahay jannatulfirdows allah nagu kulmiyo calaa sururin mutaqaabiliin marka mashaayikhda waa u mahad celinaa waxaan kaloo mahad celinaa guddiga tafsiirka eh, soo qabanqaabiyey xafladdan soo dhiga rag iyo dumar way mahadsan yihiin axbaabta ka soo qayb gashay ganacsatada ka soo qayb gashay waayihii hore ganacsatada waxaan dhihi jiray kuwaan wax akhrisan maayaan waqtigay kaa dhumin laakiin hadda xertaan u jeclahay noqdeen saaxiibaan nahay hadda walow aan tafsiirka isku dhex radinno haddana saaxiibaan nahay ganacsatada allah barakeeyo macalin maxamuud iyo sheekh shariif oo masjidka howlwadeennadiisa ah iyo sheekh cabdiraxmaan oo mudarisiinta ka mid oo hadda kelimadii ciriiri nagu noqotana ayagana cumri dheer iyo caafimaad allaha siiyo mashaaikhdii sheekh maxamuud oo sheegay oo aniga intaan dhalan eh, oo hadda sheekheena sheekh axmed nagiir u dambeeyena jannatulfirdows allaha geeyo oo ka mid yahay sheekh cabdisalaam suuliga asna xanuunsan allaha caafiyo saan meeshaan isugu nimi jannada allah noogu kulmiyo waxaan si gaar ugu mahad celinayaa gabdhaha ta- tafsiir ku tixan ani waagi hore maba ogen inay ku tixan yihiin waqti dambaan isbaranay oo runtii aada u dadaalay xafladdan qayb weyn ka ahaa xanuuno eh, xanuuno badanaa iska jiray kuwo cudurdaarlaa iska jiray gabdhaha insha allahu taala faatixadan waa akhrinaynaa walaalo kaloo asna sheekh abubakar iyay ka mid yihiin faatixay codsadeen faatixooyinka waa isku jamcinaynaa maadaama salaadii la gaaray insha allahu tacaala waxaan ka codsanaa intaan isla joognay wixii akhdaawo naga dhacay allaha naga cafiyo wixii maaragta suu tafaahumana allaha naga cafiyo walaalo isjeclo mutaxaabiinana oo jannada ku kulmana allaha naga dhigo insha allahu tacaala waxaan kale u mahad celinaa mashaayikhda kale oo waqtigu ka dhammaaday sida sheekheena sheekh xamid macali maxamed iyo sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh cabdullaahi owliye culimo badan oo waxaa hadda ila jooga markii aan aniga sheekha wax ka dhageysanayo sheekh nuur oo noo daadihinaya ka mid yahay culumta iiga fiicnaay oo markaad aragtiin aniga aad inacaysiin waxaa la yidhi saliid cadday haddii macsara timaado saliid cadday waa laga kaaftoomaa marka culimmadaas hadda meelaha ka muuqda haddee ayaanta reer suuqleydu noo soo gaabiya iska aheyd maahane waa idiin wadi lahayn ilaa maqribkii laakiin khuliqa alinsaanu min cajal waqtigii salaada la gaaray jasaakum allahu khayran intii tafsiirkan qabanqaabiday iyo intii u dadaashay iyo intii maaragtay tale iyo tusaale ka dhiibataba ilaahay muraadkooda ha sahlo waxaa ugu dambayn idin leeyahay ijaasada sheekhuna wada siiyey aniga waa iga gudubteen maanta wax iga wari maysiin tafsiirka waxaad ka qaadateen sheekh abubakar aad ka qaadateen aniga isakay dhaafa maxaa la yidhi urjiif habartiis ku gowracana la yidhi mugto ha ijaasadaas waxaan soo daabacnay boqol warqadadaan soo daabacnay waxaan u dhiibaynaa sheekh shariif dadka asagaa yaqaana maaragtay mudan oo tafsiirka cilmiga bartay oo dadaali jiray asaa iga wakiil asaa qaybinaayo ee maahane jornaal la qaybinaa maaha hadda ka hor anoo guuraayo kitaabo badan wada aa nin oday intii ii yimid oo yidhi sheekh hal buug isii yidhi buwaagta mid ka mid a aska fiifiirsade waa kutubtaydii cilmiga marka hadda jornaal maaha waa cilmiga dhan oo sanadka ahaa sheekh shariifa iga wakiila guddiga iyo ragga akhyaarta oo xerta khaaskaana hadda anaa gacanteeda kusii doona bacda salaa in sha allahu tacaala inta kale sheekhay ka qaadanaya ninkii loo arko inuu tafsiirka ku dadaalay oo tafsiirka macnihiisi uu dhooxi jiray kusoo dadaali jiray ayaa la siin doonaa gabdhahana waqtigoodii waa la siiyey faatixada si khaas aan ugu marno macallinkeena macalin maxamuud meeshaa nin culusaa ku jira oo kaamirada ka dhuumanaya oo masaajidkan lixdan sano ka badan joogay oo nin kastoo yimaado iyo sheekh kastoo yimaado oo marti u yahay macallinka faatixo khaas aan u marno
barnaamijka wareega wararka caawintaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka lamid intaa ku kulmi doonno waa dhammaantiin oo dhammaantan idin leh saas iyo amaan alla